إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro khasaare dhaliyay ka fuliyey magaalada boosaaso iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose koox jawaasiis ahaa una shaqaynayay sirdoonada maraykanka iyo kenya ayaa maalintii shalay lagu toogtay fagaara ku yaala degmada jidhib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa ku dhimatay shilal gaari oo siyaabo kala duwan kaga kala dhacay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed iyo magaalada berbereh ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya dagaal khasaare nafeed geystay ayaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka beesha wacaysle ee degta qaybo ka mida walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa boqol neef oo ari ah ku wareejiday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furamaha dagaalka ee walaayadaas kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta kow iyo tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaanka nusurdiin ee hoos yimaada degmada baraawe ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose jabhadda oromada ee oolah ayaa sare u qaaday weeraradeeda ay kula jirto abey axmed iyadoo weerar cusub oo ay ka geysatay mandiqada oromada ku dishay shan iyo toban askari oo xabashi ah
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro khasaare dhaliyay habeenkii xalay ka fuliyey magaalada boosaaso iyo degmada afgooye haddii aynu ka hornayno dhanka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la beegsaday bar koontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso ugu yaraan laba askari ayaana halkaa ku dhaawacmay isla gudaha magaalada boosaaso ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala qarax la beegsadeen guri guddoomiyihii hore uu ka degan yahay magaalada boosaaso ninka lagu magacaabo xaaji bakiin qaraxa waa uu ka badbaaday guddoomiyihii hore laakiin waxaa ku dhaawacmay askari ka mida ilaaladiisa dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada afgooye waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa si gaara kaga tirsanaa kuwa loogu yaro dharcadda waxaana lagu magacaabi jiray maxamed iille aflow ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa ku dhimatay shilal gaari oo siyaabo kala duwan kaga kala dhacay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed iyo magaalada berberah ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya wararkaas waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli haddaan ku horeyno shilka koowaad waxa uu ka dhacay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed kuna hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya shilkan ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen laba iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale sida laga soo xigtay warbaahinta ka howlgasha gobolkaas shilka marka uu dhacay kadib ayaa cisbitaal loola cararay dadkii ku waxyeeloobay shilka si loola tacaalo xaaladooda caafimaad dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waxaa maalmihii u dambeeyey laga soo tabinayay shilalka gaari ee halkaasi ku badanaya kuwaas oo geysanaya khasaarooyin kala duwan dhanka kale khasaare ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada berbera ee gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen shilka gaari oo ka dhacay duleedka magaalo xeebeedka ee berbera agaasimaha isbitaalka berbera ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay shilkaasi iyo sida uu u dhacay
inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun waxaa maanta oo ah macnii xadax bishana tahay afar iyo tobanka bisha koowaad laba kun iyo afar iyo labaatan cisbitaalka guud ee magaalada bare soo gaadhay laba ruux oo dhimasho ah iyo afar afar qof oo dhaawac ah dhaawacaas iyo dhimashadaas oo ka dhashay kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur gaari bara boqose gaadhi booyada dhaawacaas iyo dhimashadaas waxaa lasoo gaadhsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada bare saaka saacadda markii ahay lixdii subaxnimo dhaawacii oo ahaa dhaawac culus waxaa lagu dabiibaya cisbitaalka guud ee magaalada bere dhimashadiina waxaa la geliyay qolka meydka ee cisbitaalka guud ee magaalada bere waxaana mar labaad iyo mar saddexaadba ka tacsiidanaa guud ahaan ehelladii ay ka dhinteen warxumadaas waxaan leenahay ilaahay samariya imaan saadiqa dhammaantiin iyo dhammaanteen ba haynaga siiyo sidoo kale waxaanu uga digaynaa darawaliinta gaadhida kala duwan ee timaada magaalada bir haddii yihiin xamuul iyo haddii yihiin rakaabba inay xawaaraha gaadiidka ay wadaan ay ku wadaan xawaaro hoose kaasoo dhimaya ama hoos dhigaya wixii ilaahay qoray way qoran yihiin khasaarihii iman lahaa حتى هذه خسارة جو خسارة يرانية قود هاي انت سو فرنت ايغنا ودور انه دورينتا قايدك bulshooyinta magaalada berbera waxaanu fariin gaar ugu diraynaa in had iyo jeer marka ay dhacaan ilaahay baa inaga haya masiibooyinka ay ka midka yihiin shirarka baabuurtu inay dadweynaha magaalada berbera ay saxmad abuuraan oo dhammaan dadkii oo dhami berberoo dhami ay isku dayeyso inay cisbitaalka soo galaan kaasoo maro badan xabis samiir socodkii lagu shaqeyn lahaa dhaawacyadaas iyo bukaanadaas cisbitaalka la soo gaadhsiiyey carqalad gelisa oo had iyo jeer waxay u baahan yihin dhaawacyada cisbitaalka la keenaa waxay u baahan yihin adeeg gargaar oo degdega la gaadhsiiyo maro badan haddii xajmiga dadka soo gelaya cisbitaalku ay aada u bataan waxay yaraanaysaa adeeggii la qabanayay oo dadku wax ku mashquulayaan inta marba laga kala saaraayo dadkii maro badan waxaanu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa oo dalbanaa booliska magaalada berbera oo aada nooga caawiya haddana maro badan iyagoo boolis badan joogaan cisbitaalka imaadaan waxaa suuragal noqon weyda in la kaantarooli kari waayo dadkii imanayay fariintaana aan uga faa'iidaysanaya munaasabadda waxaan odhan lahaa dadku jaanis ha siiyaan inta adeegaha dhaawaca loo qabanayo guud ahaan intaasaan kusoo koobaynaa tirada soo gaadhay cisbitaalka magaalada berbera ee dhaawacayna waa afar qof oo dhaawaca iyo laba ruux oo dhimashaa intii cusubta kala keenay markiiba ay dhinteen bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan waxaa marar badan sidaan oo kale uga dhacay shilal kala duwan kuwaas oo loo sababaynayo waddooyinka oo burbursan iyo darawallada gaadiidka kaxeeya qaarkood oo isticmaala maandooriyaha qaadka dagaal khasaare nafeed geystay ayaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka moxamed qaasim ayaa ka waramaya
tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa iska horimaad hubaysan oo ka dhacay degmo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe wararka naga soo gaaraya degmada aadan yabaal ayaa ku waramaya in maalintii shalay oo halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda kaas oo geystay khasaare dhimasho ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay dagaalkan ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda ku dhex maray degmada aadan yabaal sida ay xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in maleeshiyaadka macuusleyda iyo ciidanka dowladda federaalka ay isku khilaafeen gacan ku-haynta isbaaro gadiidka lacaga looga qaado taas oo ku taalla afaafka hore ee aadan yabaal dhagaha bulshada kuma cusba dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dhex mara waxaana marar badan sidan oo kale u dhashay iska horimaadii ay askar badan ku dhinteen oo dhex maray ciidamada dowladda federaalka beesha wacaasle ee degta qeybo ka mida walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa boqol neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furmaha dagaalka ee walaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay laguna bixinayay boqol neef oo geel ah ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud beesha wacaysle ee degta qeybo ka mid ah wilaayada galgaduud ayaa boqol neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta dadka ka soo qayb galay munaasabadan lagu wareejinayey boqolka neef oo ariga ah waxaa ka mid ah suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan nabadoon macalin iidow nabadoon ibraahim axmed iyo waalig wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid iyo marti sharaf kale nabadoon macalin iidow ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda isagoona sheegay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta bismillaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan halkan ku fadhinaa odayaashii waceesloo degmada ceeldheer waxay halkan beriga ka wareejinayaan xoola loogu talagalay jihaadka in lagu kaalmeeyo intaasna inshaa allahu tacaala ku sinaamayse waxay ballan qaadeen odayaashu intii jihaadku taagan yahay inay maalka iyo naftaba bixinayaan ilaahay baana na farayoo qof haberi anigu rooraahayna ma jirto sidoo kale nabadoon ibraahim axmed ayaa isagana dhankiisa mikrofoonka lagu wareejiyey isagoona ka hadlay munaasabada lagu wareejinayay xoolaha magacayga waxaa la yidhaahdaa nabadoon ibraahim axmed raage nabadoon gaal jabshe waxaan maxau ahay meeshaan maanta u fadhinaa waxaa waaye tadbiiqinta kitaabka ilaahay waxaa waaye dadaal ayaa loo baahan yahay wax walbaa loo baahan yahay waxaanu isugu nimid maantay oo waxau ahay waxau ahay wacaysile degmada ceeldheer iyo de- waxa wahay deegaanka cows weyne isugu yimideen waxay haayeen ay waxa wahaayey ku- jihaadka ku dhiibteen waxa waaye iyadoo cadow uu soo fadhiistay waddankoodii degmadoodii kadib waxaa ka hadlay munaasabadda suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan isagoona dhiirigeliyey beesha waxaa mahad iskale allah subxaanahu wa tacaala isku kaayan keenay makaankan hadda aan fadhino naga dhigay dad muslimiin oo mujaahidiina allahaasaan u mahad celinaynaa mahadda labaad waxaan u mahad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah ay horkacayaan waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abuqaalid waan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa akhyaarta reer wacaysle ee degmada ceeldheer iyo deegaanka coosweyne ee meeshaan fadhida ee u soo aruurisay amba keentay infaaq fii sabiilillaahi ah oo ilaahay diinkiisa difaaciisa maantay keenay xoola ari ah ay ugu talagaleen mujaahidiinta furumaha ka dagaalamaysa inay ku deeqaan boqol neef oo ariya intii xoolahaas keentay ilaahay hau barakeeyo xoolahooda ilaahay hau barakeeyo gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud isagoona bogaadin iyo dardaaran u jeediyey beesha wacaysle akhyaarta iyo waxgaradka beesha waceesle suldaankan hogaaminayo oo kulankan ama xafladan munaasabadan noo qabtay ayagoo markaa runtii dhiirigelin ee dadka muslimiinta ah si guud gaar ahaan ragga markaasi furmaha hore iyo aagaga hore cudowga kala xisaabtamayo nimankaasna dhiirigelin gaara u wado ayagoo runtii naftooda dad mujaahidiin ah oo hubkoodan haysto ee maaragtay waa u mahad celinaynaa haddana ma aha markii ugu horreeyday dee hoole ay bixiyaan geel iyo ari iyo lacag iyo intaas baa bixinayeen jihaadkana hadda maanta bilaaw ma aha reer wacayslan waa la ogyahay laakiin waxa waaye maalmaha iyo waqtiyada ee dhammaantoodaba qofka intii un camiro cumrigiisa iyo waktigiisa cibaadada ilaahay inuu ku camiro qabaa'ilada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tartama garab istaagga wiilashooda mujaahidiinta ah oo diinta iyo dalka ka difaacaya shisheeyaha kala duwan oo ay ka mid yihiin xabashada itoobiya koox jawaasiis ahaa una shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo kenya ayaa maalintii shalay lagu toogtay fagaara ku yaala degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka waramaya mahad cubayd gelinkii dambe ee shalay waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ku toogatay basaasiin dhowr ah oo lagu soo eedeeyey inay u shaqaynayeen sirdoonnada maraykanka kenya iyo dowladda federaalka waxay qirteen inay qabteen howlo basaasnimo oo kala duwan sidaa ka muuqatay qiraaladooda oo uu fagaaraha lagu dilayay ka sheegay qaadiga maxkamadda shareecada islaamka waxaa ugu horeeya cali bakar yuusuf oo loo aqoon jiray xamse baajuuni waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay sirdoonka ciidamada kenya waana kan qaadiga oo soo gudbinaya qiraaladii uu maxkamadda ka hor sheegay
waa sax inaan la shaqaynayo sirdoonka ciidanka kenya shaqadan markii hore waxaa ii soo bandhigay nin abtigay ah oo horay ula shaqaynayay ciidamada kenya waana ka aqbalay kadibna wuxuu iigu wareejiyey nin asaga kaga sarreeyey shaqadan waxaana ku ballannay in aan wada shaqayno waxaan u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta gaar ahaan xogta maktabka aan ka tirsanaa sida amiirka guud midka aan hoos tago guryaha gawaarida lambarada ragga qaar iyo xogta ragga kontaroolada jooga waxaan macluumaad ka gudbiyey dhowr duqeyn oo ka dhacay magaalada jilib waxaan ka gudbiyey jabhadaha iyo ragga caafimaadka waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan mas-uuliyiinta muhaajiriinta oo la iga dalbaday inaan xogtooda keeno waxaan u gudbiyey magacyadooda shaqada ay hayaan iyo lambaradooda intii aan heli karay sidoo kale qiraaladii uu bixiyey waxaa ka mid ahaa waxaan xog iyo lambaraba ka gudbiyey macallimiinta mucaskaraadka ee muhaajiriinta waxay ii weydiiyeen inaan xog ka keeno magacyada raggii ka dambeeyey camaliyaadkii waaweynaa ee kenya laga fuliyey waxaan helay hal qof waxaana u gudbiyey magaciisa iyo lambarkiisa waxaan kenya dib ugu celiyey ugu yaraan afar qof oo awal hijro ku yimid soomaaliya taasoo ka mid ahayd shaqadeenna sidoo kale waxay ii direen inaan xog ka keeno rag ka tirsanaa sirdoonka kenya una xihan mujaahidiinta waxaan u gudbiyey xogta intii aan helay anigoo shaqadaas ku jira ayaa la iqbtay muddada aan la shaqaynayeyna waa shan sano waxaa basaasiinta la toogtay ka mid ahaa jamaal idriis nayaaga wuxuu u shaqaynayay sirdoonka ciidanka kenya ee loo yaqaan a t b u wuxuuna isagoo jooga nairobi qabtay howlo jawaasiisnimo oo fara badan sida uu qirtay waxaana ka mid ahaa dad muslimiin ah oo uu xogahooda u gudbiyey sirdoonka ciidanka kenya ugu dambayntiina mujaahidiinta ayaa soo qabtay mar loo soo diray inuu iyaga jaasuuso basaasiinta la dilay waxaa sidoo kale ka mid ahaa julom wan jole jaka oo loo aqoon jiray yaasir da-diisuna ahayd labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay sirdoonka kenya wuxuuna qabtay howlo basaasnimo sida uu maxkamadda ka hor qirtay basaaska afaraad waa kalar cabdulle aadam waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka kana dambeeyey weeraro ka dhacay wilaayada shabeellaha hoose wuxuu maxkamadda ka hor qirtay inuu ka dambeeyey weeraro dhowr ah oo lagu soo qaaday magaalooyinka farsoole iyo torotorow oo laga soo abaabulay saldhigga belidoogle ee maraykanka sida uu qirtay eedaysanaha shanaad waa deeq faarax yuusuf waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay sirdoonka ciidanka kenya wuxuuna qabtay howlo basaasnimo oo fara badan kuwaasoo uu ka fuliyey gobolka gedo qofka lixaad wuxuu ahaa mursal xasan yuusuf oo ka mid ahaa ciidamada maamulka jubbaland waxayna mujaahidiintu ka soo qabteen isagoo jooga tuulo lagu magacaabo buula beley oo dhacday inta u dhexaysa jilib iyo bu'aale qofka toddobaad waa ibraahim moxamed ibraahim wuxuu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka masar waxayna mujaahidiintu ka qabteen deegaanka beerxaani oo hoostaga magaalada kismaayo xilli uu u socday dalka kenya marar badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidan oo kale fagaarayaal ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ugu toogtay jawaasiis u shaqaynayay sirdoonno kala duwan kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey qaybta koob iyo tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahadaha ee ku nool deegaanka nasurudiin ee hoos yimaada degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya mubaarak cumar
kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta koow iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahadaha ee ku nool deegaanka nasrudiin oo hoos yimaada degmada baraaba ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dadkan oo tiradooda gaaraysa ku dhowaad boqol iyo konton qoys ayaa qoys waliba waxaa la gaarsiiyey min afartan dollar sidoo kale waxaa la gaarsiiyey daawo qoysaska gurmadka la siiyey ayaa u mahad celiyey guddiga maareynta fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa mukhtaar ismaal ibraahim waxaan joogaa maanta tuulada nusradiin waxaan ka soo barakacnay caaisho tuulada caaisho wilaayada islaamka xarakada islaamka allah ka dhigo waxaana la siiyey gargaar fiican oo islaamka noo gartay ilaahay subxaana wataala afartan lacag afartan doolar ah ayaana la siiyey gaalada allah ha jibiyo islaamka ilaahay subxana wataala dowladdiisa kor allah ka dhigo allah ha ka dhigo dowladdiisa tii umar bin khadaab ti cali ibn abi daalib ti abubakar asadiiq islaamka kor allah ha u qaado ilaahay hanoo gargaaro gaalada allah ha jibiyo cudurka allah ha qaado mujaahidiinta gacantooda kor allah ha ka dhigo islaamka ilaahay si iyo sharaf allah ha gaarsiiyo magacay ibraahim cali maxamed waxaan ka imaaday oo tuulada oo magaalada oo caasho aan ku soo barakacnay wilaayada islaamka ayaa noo soo gurmuday ilaahay khayra ka siiye oo tuuladii waxaan la keenay nasradiin lacagna afartan doolaarna siiyey waan ku maxsan tahay gacanteeda kur allah ka dhigi diinta kor allah ka dhigi gaalada allah ilaahi subxaana wa tacaala oo ka mahadsan dadka muslimiinta oo walaalaha ah oo walaalahooda u samaynaya dhibaatooyinka markaas saameeyaan gurmud u samaynayaan ummadda muslimiinta ah ilaahay khayr hasiyaan leenaya owalan guddigii gurmudka ayaa haddana maanta mar labaad soo gaaray insha allahu tacaala sida aan u jeedanba dadka oo walaalaha muslimiinta waxay qeybinayaan lacag afartan doolar qoyskiiba ayaa la siinayaa dawana waa la siinayaa balil alxamdulilaah ku mahadsan subxaana wa tacaala oo dadka walaalahooda ay gurmudka noo sameeyeen ilaahay khayr badan allah siiyo waa dad muslimiin ah maanta oo culeysyadoodii ay iskaabayaan eed kale aan ku tashanaynin hay-ada gaalo aan ku tashanaynin oo oo guddigii xarakada meel walba intaa samaysay samatabihin ee meel walba webiyada ama meelaha fataahaduhu ay saameeyeen oo dadka oo meelaha la jiifo taal daran mar walba gurmudkaas loo fidinayo meelo badan annaga naga baxsan gobollada ah wixii walaalaha ay samaynayaan iyo wanaag ay samaynayaan habeen iyo maalin la taagihin ilaahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro gaaladana allah ha jibiyaan leenahay bashiir haji idow deegaanka noo martay nusrudiin waxaa maanta noo qaybiyey lacaga iyo daawooyin walaayada islaamka kor allah ka dhiga guul allah siiya gacantooda kor allah ka dhiga gaalada allah jibiy gaalada agta ka hoos allah geliy waxa maanta la kulannay khayraad iyo wax walba iyo aan la kulannay marka insha allah intii adigu eh agta ka hoos allah ka dhiga
cabdiraxmaan magaalada nasrudiin ayaa jooga walaalahayna mujaahidiinta garabkooda ka marag alla geliyo maanta waa nugu farxiyeen marka dooracada noo qeybiyey iyo daawooyin farac badan waa ku faraxsanahay shucuurteen maasha allah aad iyo aad baa u faraxsanahay walaalahayna kor alla ka dhigo gaalada hoos allah mariyo dadka hoosta alla mariyo gaalada allaha jibiyo mujaahidiin kor alla ka dhigo
maamana madkeer nasrudiinaa joognaa mujaahidiintiyaa noo imaata daawa caafimaad ayaana siiday lacagaana siiday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hashabeellada hoose waxaa weli ka soconaya howlaha gurmadka ah oo loo fidinayo dadka iyo fatahaadu iyo rababku ay saameeyeen warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan jabhadda oromada ee oola ayaa sare u qaaday weeraradeeda ay kula jirto taliska abiy axmed iyadoo weeraro cusub oo ay geysatay ku dishay shan iyo toban askari oo xabashi ethoobiyan ah yuusuf daahir ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya deegaanka oromada ee etoobiya ayaa sheegaya in dagaallo adag ay dhexmareen jabhadda oromada ee oola iyo ciidanka xabashida etoobiya weerar gaadmo ah oo jabhadda oromadu ku qaaday deegaanka meelkaguwa ayay oola kula wareegtay deegaanka muddo saacado ah ilo wareedyo ayaa tibaaxaya in shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka etoobiya lagu dilay dagaalkaas halka dhowr iyo toban kalena lagu dhaawacay goobta iskahorimaadku ka dhacay ayaa kaabiga ku haysa gobolka daawa ee deegaanka soomaalida dhawaaqa rasasta ayaana laga maqlayay deegaanadaas maleeshiyada mucaaradka ah ee ku kacsan taliska abiy axmed ee oromada waxa ay kor u qaadeen weerarada ay ku hayaan ciidamada etoobiya tan iyo burburkii heshiiskii tanzaniya ee olla iyo abiy axmed dhanka jabhadda amxaarada ee fano ayaa iyaduna dagaallo adag ka wada deegaanka amxaarada halka heshiiskii bretoria ee abiy axmed iyo t b l f aanu weli dhaqangelin xukuumadda fadhigeedu yahay adisababa ayaa la daalaadhacaysa sicir barar dhaqaale xumo iyo xasilooni daro amni warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa